imaamka waxaa loo sunaabeeyaa bu ihi sheekhu haddii uu ilaah walla qaadiyan qaadi marka uu xil u dhiibo ee uu qaadinimo u magacaabo an yadana lahu fi listiklaaf inuu u fasaxo dee inuu cid kale sii samaysan karo u khaliif ka dhigan karo si ay arrinka ugu fudaado dee doodaha kale saarkooduna ay u degdegaan midda labaad markii weliba shaqadii iyo dadkii xukunka doonayay ay badan yihiin dee inuu yidhaha heblow adugu kaa iisoo xukun adugu ka heblow kan kale iisoo kala saar oo uu cid arrimaa kiisaska u kala saaro waa inuu ogolaadaa fa inaha hadduu ka nahiyo uu yidhaahdo adigun baana rigaa kugu ogahay dadkani maanta waa wadaxuyihinoo waxba laga malayn maayo lam yastaxlif markaa khaliif iyo cid kale samaysan maayo dee wixii u suurta gala ayuun baanu wax ka qabanayaa mawada saarna markaa inuu isagu wax walba dhameeyo wuxuu dhamayn karo unba wax ka qabanaya maxaa yeelay dee cid kale eegmadeeda iyo wax ka qabashadeeda imaamkii kama u raalli noqon haddii uu samaysto oo iyadoo laga nahiyey hadduu mid kale usii diraan xukunkiisaasi ma fulaya baad waa in adlaaqa haddii uu imaamkii wilaayadii qof u dhiibu idlaaqo waxba kuma xidhin qaadigaasaan kudhiibo meeshaa qaadi ka noqo buuli khaliif samayse iyo ha samaysanin toona ma odhanin iska idlaaqa istakhlafa fima laa yaqdiru calayh wixii aanu karaynin aanu qaban karaynin ama aqoon ahaan ha ahaato amaba dee wakti ahaan iyo hawshoo ku badan ha ahaato wuxuu u samaysanayaa cid xayla dan baa jirta iyo baahi laa fii hayri wuxuu laakiin qaban karo khaliif u samayn maayo sida saxi haddaan qaban xayla arrinka ayaa sidaa keenaya wa shardu lmustaklafi haddaba shaksigan uu khaliifka ka dhiganayo iyo dee arinu fuliyaha shardigiisuna waa kal qaadi shuruuddii qaadigu lahaa unbaa loo eegayaa cid aan shuruuddii lahayn kama dhigi karo ilaa an yastaklifa ama ilaa an yustaklafa in loo dhiibu khaliif uga dhigta mooyaane fii amrin khaasin arrin khaasa inuu uga dhigto khaliif mooyaane mar haddii aanu khaliif caam ahayna arrin gaarahunu u diray walidalika misaalka simaaci bayin wuxuu yihi waar markhaatiga iisoo dhegayso meeshaa laysku hayay geed dadkaasoo markhaatiga iisoo dhegaysa heblow iina soo qor markaa markhaati dhegaysigii ayuu diray fa yakfii waxa ku filan markaa cilmuhu in og yahay oo garanayo bima yatacallaqu bihi waxa ku xidhan haddii uu markhaatiga iyo sida loo qaadayo sida loo dhegaysto keliya garanayo arrinkaas oo keliyana uu khaliif uga dhigtay taasi way bannaan tahay laakiin haddii uu caam yahay ayaan banaanayn mid shuruudii qaadiga le mooye mid kale waxa isweydiin le qaadigii haddaba muxuu wax ku xukumayaa ama kaa khaliifadiiba wayaxkumu biijtihaadihi wuxuu kaa khaliifigi ku xukumayaa biijtihaadihi kaa loo dhiibay arrinka uu qaadigu kusii yidhi arrinkaa isoo uu u saaray muxuu ku xukumay wayaxkumu xukuma biijtihaadihi dee ijtihaadkiisa mujtahid oo biijtihaadi muqaladii ama ka uu qabsaday imaamka uu qabsaday dee ijtihaadkiisu ku xukumay in kaana muqalidan hadduu yahay xakum baynahum faxkum bayna annaasi bilxaq walaa yajuusu an yashrida calayhi khilaafahu mana banaana inuu u shardiyo ciddaa uu arrinka u magacaabay ee uu yihi arrinkaa qaadigiu ninkuu sii magacowda yihi arrinkaa iisoo eg khilaafahu sidaa aan soo sheegnayn si khilaafsan u shardiya ma bana hadduu mujtahid yahay ijtihaadkaaga waxaan ahayn ha isoo xukumin aniga saa isoo xukumin inuu yidhaahdo hadduu muqalid yahayna dee muqalidkiisa ijtihaadkiisa wax ka hor imanayo inuu yidhaahdo iisoo xukun ma banaano waxaan caqiidaysnayn walaw xakama hadday xaakim ka dhigtaan khasmaani laba doodayaa rajulan nin fii gayri xadd illaahi tacaala ilahay xadkiisa kayrki jaaza waa banaya mutlaqan iyadoon la kala qaadin bishardi ahliyati lqada un baa la shardiya وفي qول lا يجوز ma banaan وقيila waa l بشharط عadم qاaض بالبيض waynaan ku sugnayn وقيila waxa la yidhi ykتص bmaalin buu ku gaariya duna qصاaصi iyo ونikاaxin maya iyo وanaحوihima wii lamid waxau sheeku yidhi haddii ay laba ruux waaa تaxkiimka la yhah alkan inooga gelay hadday laba ruux oo muransani rajulan nin hadday xaakim ka dhigtaan oo yidhahdaan hebelow adaan arigay kuu dhibanayna kala xukm fii gayri xadd illaahi tacaala wa waxaan xuduudda ilaahayna ahayn waxa ay isku hayaan maal iyo wax kale isku hayaan jaaza muطlaqan waa banaan yahay kala qaadid la-aan muطlaqa waa taynu nidhi ama saabiq baa fasira ama laaxiq baa fasira imika idlaaq iyo duuduubku wuxuu kaga jiraa xaggan tafaasiishan banna ama qaadi beledkaa ha joogo ama yuu joogin waa bannaan tahay taas bishardi ahliyati alqadaa waxaase shardi ah dee inuu qofkaasi xugun ehel u yahay ehel inuu xugun u yahay baa shardi ah ee mid jaahili hadduu iska cumaamato halkaa u fadhiiso ma bannaana qaadi la-aanna lama shardiyo maxaa yeelay dee rasuulka oo nool oo jooga ayay saxaabadigu xukumi jireen sidii ninkii zinaystay ee dabeetana ay ariga iyo ka xukumayeene rasuulka dabeedna la isula yimi u arigii wuxuu celiyey marka axadna ma diidin sheekha maawardi laylana ijmaac buu ku tilmaamay arrinkaasi inuu yahay oo taxkiimkaasi uu sidaa u bannaan yahay iyadoo qaadi uu joogo mar hadduu qofkaasi yahay qof ehel u ah qawla wuxuu leeyahy laa yajuus ma banaana taxkiimkaasi ma banaana mutlaqan oo nin dhani shaqadii u hayey ayaa meesha deena iska maroorsanaya buu leeyay ninkan qaadiga waxaa loo samaystay arrinkaasi arrinkaasaa la maroorsanaya qiila wuxuu leeyahay yajuusu taxkiim taxkiimkii waa bannaan yahay bishardi cadami qaadin bilbeled dee meesha waa inaan beled joogin mar hadda haddaanu qaadi joogin beledka daruura ayaa jirta hadduu joogin isagun ha loola tago qiila wuxuu leeyahy ikhtasu bimaalin war taxkiimku maalkunbuu ku gaariyey duuna qisaasin wa nikaaxin wa naxwihima laakiin qisaastii iyo nikaaxii iyo wixii la mid ahaa ayaga arrinkoodaa weynoo dee qaadigaa iyo mansabkiisaasay ku habboon tahay ma qaban kara buu leey saxiixuna waa cadam likhtisaas buu leey inaanay ku gaarayn walaa yanfudu fuli maayo haddaba xukmuhu ilaa alaa ilaa calaa raadin bihi qof ka raadliya mooyaane falaa yakfii ma kaafinaya ridaa qaatilin qaatil raallihaanshihiisii fii darbi diyati yeyeelidii calaa caqiidatihi tolkii la yeelo wain rajaca hadduu noqdo axaduhumaa qabla alxukmi imtanaca alxukmu xukunkii mamnuuc buu noqonaya walaa yushra walaa yushtaradu lamana shardiyo alridaa bacda alxukm xukunka dabad inuu raalli noqdana lama shardiyo filadareedaan qabano waxau sheekhu leeyahay maga ma waxa wuxuu yidhi sheekhu ma fulayo xukunkiisii ninkaa muxakamkaa ee xakimka laga dhigtay xukunkiisu kuma fulayo ilaa calaa raadin bihi dee qof ka raalli noqday ayuunbuu xukunkiisu ku fulayay intaanu xukmin qofkii yidhina kala xukun ee ka raalli noqday ayuunbuu ku fulayaa maxaa yeelay dee masalan authorityga ama awoodda ninkii qaadigii wuxuu ka haystaa dee madaxweynahan ama suldaankan ama imaamkanu ka haystaa laakiin qofkani bacdamaama muxakam yahay dee isagu wuxuu awoodda ka helayaa labadan ruuxa wax isku haya inuu intuu miduun wuxuu sheegtay isagoo suuqa iska jooga idhahdag waxaasaan ku xukumay or iska raadso dee ma banaana waynu qofkii raalliyaansha bixiyaa falaa yakfii markaa kuma fila ridaa qaatilin hadduu nin wax dilay ka raalli noqdo fii darbi diyatin calaa caqilatii magtii oo lagu xukumayo tolkii iyada kaa raalliyaanshihiisu ma banaana ee waxaa laga maarmaana ciddan diyada la saaraya inay meesha timaado ciddan diyada la saaraya tolkay waa inu meesha yimaada ee isaga raalliyaanshihiisa kuma fila waayo isagii waxbaba la saari maayo ee ciddaa la saaraya tolkaah waa inay timaadaa waxaa kaloo la shardiyaa buu leeyahy sheekhu in raalli ahaanshahaasi ilaa xukunka ama go-aanka inta lagu dhawaaqayo in inuu sii jiro wain rajaca axaduhumaa qabla alxukm hadduu midkood ka noqdo raalli ahaanshihii waxbuu arkay markaa jawr iyo waxyo rishwo iyo waxbuu dareemay markaasuu yihi anigu kuma jira allahay ka alla buuli waxaanu kuu dhiibanay anigu waan ka baxa imtanaca alxukm xukm markaa qofkii xukunkii oon soo bixin hadduu labadii mid ahaantood ka baxa raalli ahaanshihii xukunkii mamnuuc buu noqonaya maxaa yeele dee raalli ahaanshihii baan sii jirin walaa yushtaradu ridaa bacda alxukmi filaa laakiin xukunka dabadeed markuu xukunku soo baxo dabadeed ayada raalli ahaansha waxba lama shardiyo walow nasaba haddii uu magacaabo qaadiyayni laba qaadi fii beledin beled wakhasa kullan mid la arkana uu ku gaar yeelo bimakaanin meel aw zamaanin ama wakti aw noocin ama nooc jaazi waa banaaye wakadaai lam yakuso haddaanu ku gaar yeelina waa lamid sila saxi ilaa an yashrida inuu shardiyo mooye ijtimaacahumaa kulankooda cala alxukmi ay ku kulmaan mooyaane waxau sheekhu leeyahay hadduu imaamkii magacaabo oo u oogo beled qaadiyayni laba qaadi ayuu beled u wada magacaabo wakhasa kullan bimakaan mid kastana wuxuu ku gaar yeelay meel midowna wuxuu ihi wixii dooxa xaggaa ugahawd ka xiga xugun midowna wixii ka xaggan waqooyi ka xiga ow zamaanin ama zamaano wuxuu ihi dee dhowrkaa cishee wiiga kala badh midowna waxaad xukuntaa sabtidii axadiiyo isniinta midowna alaasadii arbacadiiyo khamiista buuli oo saasuu wakti u kala sameyey aw nawcin ama nooco midna wuxuu yidhi adugu waxaad un qabataan wixii qoysaskaa iyo dhiigaga ku saabsan midna wuxuu yidhi wixii maal ku saabsan uun bay adiga shaqadaadu tahay jaazakaasi waa iska bannaan yahayoo dee wax muran iyo foodowsi suri ma jiro kadaa in lam yaqusa haddaanu ku gaar yeelinna waa lamid oo fayijuz waa iska bannaan yahay ilaa an yashrida inuu shardiyo ijtimaacuhuma cala alxukmi inuu shardiyo xukunka inay ku kulmaan mooyaane hadduu shardiyu yidhaha labadii naasaan meeshaa idiin wada magacaab xugun ay isku waafaqdaan mooye mid kalena ma ridi kartaan kaa ma banaana kaas isagu ma banaano oo dee khilaaf waa dhex dhacayo marka masaladii lagu ishaa midba sibay ula muuqanaysaa markaa meeshu waa la isku oodmayaa marka hadduu sidaa yidhahdo labadiina wayna go-aan wada gaadhaan labadiina go-aan ma wada gaari karayaan taasi markaa ma banaan wallahu aclam فصل فيما يعرض للقاضي مما يقتضي عزله أو انعزاله waxau fasalkan sheekhu kaga hadlayaa waxyaalaha ku yimaada qofkii qaadiga laga dhigay ee keenayey in la casilo ama uu casilmo junna idaa junna marka uu waasho aw uqmiya calayhi ama la miir doorsiiyo aw camiya ama uu indhabeelo aw dahabad ama ay tegto ahliyatu ijtihaadihi ijtihaadkiisa wehelowgiisii markay tagto wa dabdihi iyo koobidiisii bikaflatin kaflo iyo moogaan ayay ku tagtay aw nisyaanin ama ilow lam yanfud ma fulayo xukmuhu xukunkiisu ma fulayo wakadalika low fusiqa haddii lagu fisqi xukmiyana waa lamid sida saxi haddaan qabanno ee fain zaharad hadday tagto haadihi alaxwaalu xaalooyinkani lam tacud wilaayatuhu ma soo noqonayso fil asaxi haddaan qabanno waxa uu sheekhu yidhi junna haddii la waalo bimacnaa waasho un baa looga jeedaa ninkii qaadiga ahaa ee shuruuddii oo dhan laga helay ee qadihii loo tiriyey loo magacaabay ayaa waashay amaa uqmiya calayhi waa la miyir doorsiyo miyir doorsoon baa ku dhacay aw camiha ama waa indhabeelay indhabeelka waxaa la mida dhegabeel waxaa la mida hadalkii oo ku dhago ka soo bixi waaya aw dahabat ahliyatu ijtihaadihi ama nin mujtahida buu haayo dee ehelnimadii uu ahaa ijtihaadkaas ayaa ka tagtay wa dabdihii iyo dabdintiisi iyo koobidiisii iyo waxqabashadiisii iyo ijtihaadkiisii baa tegey maxay ku tegi bikaflati dee moogaan iyo kaflow ku dhacday aw nisyaanin ama ilow baa ku dhacay waxba kala garan waayey lam yanfud ma fulayo xukmuhu xukunkiisu ma fulayo marka ay xaaladiisu sidaa tahay maxaa yeelay arrimahaas ayuu ku casilmayaa waxyaalahaas markay ku yimaadaan wuu casilmayaa haddii uu casilmana waxa uu xukumaa ma fulayaan oo ma soconayaan waxay ka soo reebaan masalan mid indhala hadduu indhabeelkaa haddii u de intuu markhaatigii markaa dhegaystay ee xukunkii uu arrinkii sida kale u dhameeyey hadduu indhabeelo oo dabeetana uu sidii kusii socodsiy u ku xukumo taasoo kale way fulaysaa baa leyi waxaa kaloo sheekhu uhi wakadalika low fusiqa haddii dee ninkii uu faasiq noqdo oo lagu fisqi xukmiyo xukunkiisiisna ma fulaya waa casilmaya fila sax haddaan qabanno maxaa yeelay qaadiga ama wilaayada dee waxa shardi u ahaa inay cadaaladi jirto mar hadday cadaaladii meeshii ka baxday qofkii faasiq uu noqday isagana xukunkiisu ma fulayo wuu casilmayaa haddaba wuxuu sheekhu yidhi haddii ay suusho hadihi alaxwaal xaaladahan aan soo sheegnay ayaa ka tegey wuu miyirsaday ahliyaddii baa usoo noqotay oo qafladii iyo ilowgii wixii baa ka tegey lam tacud wilaayatuhu wilaayadiisii magacow la-aan ma soo noqonayso oo markii hore waxaan idhi wuu casilmo xilkii waa ka yani xilkii waa ka suulay oo wax xilow hayaa ma jirto isaga soo noqon mayso un mar haddii aan lagu soo celin oon dib imaamkii aan u magacaabin shayguna marka uu buraa baa la yidhi hadduu shay buro isma soo rogo naf ahaantiisa isagu naf ahaantiisa isuma soo rogo markaa ma soo noqonayo bilasaxay asaxdan watani wuxuu leeyahay ayadoon waxba tawliyo iyo magacow dambe aan la samayn ayay soo noqonaysaa buuli walilimaami imaamkii waxaa u sugnaaday cazlu qaadin qaadi inuu casile ayuu leeyahay dahara minhu khalalun khalal iyo isweydaar uu ka soo baxay ow ama lam yadhar aanu ka muuqanine wa hunaaka halkaa afdalu minhu midka fadli badan uu yahay oo milu ama mid lamid wa fii cazlihina bihi maslaxatun ay ku sugan tahay wadalika mihaalkaa taskiini fitnati waa fitne la qaboojinayo wailaa haddii kale falaa maya laakin yanfudu lcazlu waa fulayaa fi lasaxi haddaan qabanno walmadhabuna annahu laa yancazilu ma casilmaya qabla buluuqihi inta aanu gaadhin khabaru caslihi casilaadiisa warkeedu intaanu gaadhinna iskama casilmayo waxau sheekhu yidhi imaamkay weynaa madaxweynihii dadka muslimiinta ah wuxuu leeyahay inuu qaadi casilo oo shaqada ka fadhiisiyo ama ka qaado dahara minhu khalal goldaloolooyin ay ka soo baxeen xukunkiisii iyo qadihiisii weliba khalalka iyo goldaloolooyinkaasoo kuwuu ku casilmi jiray aan ahayn ilan inabel iyo masalan dee waalida iyo waxyaalaha waxaan nidhi faasiqnimada uu ku casilmayaa baynu nidhi ayadoon lagaba qaadin oon waanku casilay ma nin buu casilmayaa marka waxyaalihi aan casilmanka keenaynin haddii ay ka daahiraan imaamkii waxa uu leeyahay inuu casilo waxaa ka mid ah masalan isagoo aada iyo laxaad looga ashtakoodo hadday dadku ka ashtakoodaan oo laysla dhex maro ninkaasi inuu nin waxqaribayo yahay xaq wuxuu leeyahay imaamkii ama waxa u bannaan inuu casilo aw lam yadhar ama wax ninkan goldaloolaya kama soo bixine wa hunaaka afdalu minhu waxaa jira mid ka fiican mid isaga ka fadli badan oo ka fiican ayaa jira oo meeshaa jooga kaana wuu u casili karaa dee waxaa dheeraadka ah yacni maziyada iyo sharafka iyo fadliga dheeraadka iyo wanaagga dheeraadka dadka muslimiinta si ay u helaan daraaddeed ayaa loogu doorayaa oo kan looga qaadaya xilka yani xadiidna waxa uu tilmaamayey qofka masalan ama ninka mas-uulkaa ee u magacaaba cid xil iyadoo ay joogto meeshaa cid ka mudan qofkaasi inuu khiyaamo sameeye ama wuxuu ahaaday ka halkaa jooga miluhu aw kaana miluhu hunaaka afdalu minhu o miluhu ayuu ahaaday haddaba kan halkaa jooga waa mid lamid ama waa mid ka hooseeya wa fii cazlihina bihi maslaxa maslaxada ayaa ku sugan lilmuslimiina yani dadka muslimiintaana maslaxa casilaadiisa ugu sugan ka taskiini fitna de waa fitnaba lagu qaboojinayaayo de haddaan ninkaa xilkaa laga qaadin mashaakil baa ka imanaya markaa mid lamida ama mid ka hooseeyo loo dhiibaana meeshii wuu jiraa taana way u banaantay mar haddii casilidiisaas ay fitna ku qaboobayso isla markaa mid lamidina u joogo wailaa haddii kaloon casiladiisaa fitna ku jirin yani fitna la qaboojinaya haddaanay ku jirin ama maslaxa haddaanay dadka muslimiinta ugu jirin falaa ma banaano casiladiisu maxaa yeelay dee waa ciyaar taasoo kale ninkii oo shaqadiisii ka adag cid ka mudanina aanay jirin isla markaa casiladiisana wax maslaxaha iyo dani aanay ku jirin in shaqada laga qaada waxay noqonaysaa ciyaar iyo imaamkii oo shaqadiisii dee ku ciyaaray imaamku inuu ku ciyaaraana ma haboono laakiin haddaba mid yar camal xun buu haayo isagoona khalalkii haynin buu casilay maxaa la yeelaya laakin yanfud alcazlu fi lasax wuu fulayaa casilidii oo dee muraacatan liaacati limaam dee imaamkaa weyne muslimiinta ayaa daacadiisa iyo hoggaansankiisa ayaa la ilaalinaya ila haddii kale waa la iska horrema meriya kadib hadduu kana yidhahdo isna qayb goosto meesha mushkilad baa ka imanayse waxaa kaluu sheekhu uhi walmadhabu madhab waxa weeye annahu qaadigaasi laa yancazilu ma casilmayo qabla buluuqihi intaanu gaadhin khabru casli warka lagu casilaya intaanu gaadhin ayaamuhu sii socdo hadduu iska sii wado yacni waa u bannaan tahay oo kuma casilmay haddii la yidhaahdo masalan war sabtidii baa lagu casilay warkuna khamiisii u yimaado khamiisdii bay casilidaadu ka bilaabantay oo wix alla wixii ka dambeeyey waxba kama jiraan noqon maysee maalinta khamiista isaga soo gaaray casiliddu ayuunbay ka bilaabmaysaa وإذا كتب الإمام إليه مركا وقره إذا قرأت كتابي مركا القرآن كي جاي ورقد إذا أخرده فأنت أديه معزون باطاي فقرأه آخرين عجلة مركا سيودما وكذا ينقري عليه في الصحات إلا قد الآخرين والله من وعب شيخ يبين هدي إمامك وقرأ منك وعسليه قرأ البقرة qoraalkaa wuxuu ku yidhi idaa qara'ta kitaabii markaad kitaabkayga qoraalkayga akrido faanta maczuul niyo waad casilanta xilkii dibadaad ka tahay faqara'ahu dee wax khayr iyo wax loo soo diray buu mooday o faqara'ahu waa akriyay dabeed in casala wuu casilmaya markaasoo dee sifadii lagu xidhay ayaa meesha timi wakada in quriya calayhi filasax haddii lagu akriyo mid kale u akriyeyna ayana waa lamidoo wuu ku casilmaya maxaa yeelay ujeedada ayaa waxay tahay in la ogeysiiyo un casilaade inuu naf ahaantiisa u akriyo idaa qara'ta markaad adigu akrido uun maaha e waa waxaa looga jeeda in ogaansho markaad ogaato soo gaado mar haddii lagu dul akriyo in ogaa wayancazilu waxa ku casilmaya bimawtihi dhimashadiisa iyo wancizaalihi casilankiisaba man mid ayaa ku casilmaya udina low loo idmay fii shuglin mucayanin shaqo cayiman ka bayci maali mayitin mayd maalkiisa ibintiisao kaleba wey walaa saxo asaxna waa incizaalu naa'ibihi lmutlaq inuu isna casilmayo wey in lam yu'dan lahu fi istikhlaafin haddaan loo idmin aw ama qiila lahu lagu yidhi istakhlif can nafsika aw aطlaqa ama u idlaaqa fain qaala hadduu dhaha istakhlif canii falaa maya ma casilmayo waxau sheekhu yidhi halkaa qaadiya casilankiisibu inooga soo baxay halkana nuwaab lqaadi macnaha ku-xigeenadiisi iyo kusimayaalkiisi iyo gacmayarayaashiisii ayuu halkana casilankoodii inooga hadlaya marka wuxuu sheekhu uhi wayancazilu waxaa ku casilmaya bimowtihi qaadigii weynaa dhimashadiisa wancizaali iyo hadduu casilmaba hadduu dhinto ama uu casilmo qaadigii weynaa waxaa ku casilmayaa man udina lahu fii shuglin mucayan cid alliyaaliyo ciddii loo idmay oo u dirtay shaqo mucayana waa maxay ka bayci maali mayiti dee nin mayda maalkiisii inuu iibiyo oo dee kala farsameeyo ayuu u diray nin maqad maalkii inuu iibi inuu markhaati soo dhegaysto waxyaalo caynkaasa ayaa loo diray oo shaqadaa gaarkaabaa loo xil saaray dee qaadigii haddii markaa uu casilmo ama u dhinto isna dee waa casilmayaa waxaa kaluu sheekhu yidhi wala asaxu incizaalu naa'ibihi lmutlaq waxaa kaloo asaxa inuu naa'ibkiisii iyo kusimihiisii mutlaqa ahaa in isaga wax gaara loo dirin kaasina wuu casilmayaa oo hadduu dhinto ama u casilmo qaadigii waa ku casilmayaa isna waase goorma marka uu naa'ibkiisa mutlaqii casilmayo waa in lam yu'dan low fi istikhlaaf fi istikhlaaf marka aan loo idminaan la odhan khaliif iyo naa'ib samayso markaan la odhan weeye maxaa yeelay isagoon la odhanin naa'ib samayso hadduu samaystaa waxay ka dhigan tahay un kaalmaysi un dee kii wax kaalmaysanayayba hadday wilaayadiisi burtay kii la kaalmaysanayana socod weeye markaa aw qiila lahu ama uu imaamkii dee lagu yidhi oo imaamku uu ku yidhi istakhrif can nafsi war nafta xaggaaga adigu mid adigu aada magacowdo oo adiga khaliifkaa noqda samayso aw adlaqa ama uu yidhi istikhlaaf keliya un waar khaliif samayso unuu yidhi kaasina wuu ku casilmaya ku yihi naftaada xaggeeda ka samayso ama kaw idlaaqu leeyahay khaliifun samayso maxaa yeelay labadaba waxaa ka muuqanaya in ujeeddadu tahay mucaawaniya kaalmaysi keliya marka haddii ay dee burtayna waxaanay ku buraysaa markaa dee kii kaalmaysanayey wilaayadiisi hadday burto fa in qiila haddaba haddii la yidhaahdo oo masalan imaamkii uu ku yidhi istakhlif canii warniyahow waxaad samaysataa khaliif laakiin aniga xaggayga ka sameeyo adigu ha samaysanine waan kuwa kaashee khaliif siaan adiga oo kale kuu magacaabay midaan u magacaabay samayse buu yidhi xaggayga ka socda falaa khaliifadaasi kuma casilmayo markaa waxa aan soo sheegnay oo hadduu qaadiga casilmo ama dee u dhinto naaibkaasi markaa kuma casilmayo waayo wuxuu naaibka yahay imaamka imaamkaa yidhi misaan kuu magacaabay mid u sameeyo xaggayga ka samee markaa dee imaamku naaibka ahay qadiga naaibkamu ahayn wa yani hadda maamulada dawladdaba had iyo gooraale dee cid kastaaba ciday magacowdo iyadaa ereygeeda iyana dee kategideediiy waxyaalahaasoo dhan iyada ayaa leh walaa yancazilu qaadin ma casilmayo bimowti limaami imaamka dhimashadiisa walaa naadiru yatiimin yatiim kii naadirkiisa wawaqfin waqafka kii naadirkiisa bimowti qaadin qaadi dhimashadiisa ma casilmayo waxuu sheekhu yidhi qaadigu iyo cidda arrin weyn haysaa kuma casilanto bimowti limaam imaamkii hadduu madaxweyneba hadduu qur baxo ama u casilmo dee kan kalena ma casilmayo maxaa yidhi dhibaato fara badan baa jirto haddii la yidhaha ka ugu sarreeya hadduu meesha ka baxo wixii kaleo dhan meesha ka wada baxaan dee waa hal mar qudhoon ha laysula dumo weeye markaa si aan hal mar qudho laysula dumin dee ciddii arrin weyn haysay oo dhami ku casilmi mayso casilankaa imaamka walaa naadiru yatiimin yatiim agoon kii naadirkiisa ahaa ee dee ilaalinaya dawraya loo dhiibay ama de weliga sharciga ahaa ama dee mid loo sameeyey ahaa wawaqfin wa naadiru waqfin waqafkuna dee naadir buu yeeshaayo waxaa markaa shardiyana ciddaa waqaftay baa naadirka ama mas-uulka cidda ka noqonaysa magacowda bimowti qaadin qaadigi hadduu dhinto dee kii agoonta ka mas-uulkaha loo dhiibay iyo kii waqafka naadirkaa midnaba hadduu qaadigii dhinto ama u casilmo kuma casilmayo maxaa yeelay dee waa inaan masaalixdii cadilmin baa la doonaya walaa yuqbalu lama aqbalayo qowluhu hadalkiisa bacda incisaalihii intuu casilmay dawlada xakamtu bikada saasa fain shahida maca aakhara hadduu bixukmi ka marakaco lam yuqbal cala saxiixi lama aqbalayo ow bixukmi xaakimin xaakim xukunkii buu ka markhaati kacay jaa'iz lxukm oo xukunkiisu uu bannaan yahay qubirat bil asaxi asax haddaan qabano waa la aqbalaya wa yuqbalu waxaa kaloo la aqbalaya qowlu hadalkiisa qabla cadlihi uhi xakamtu bikada baan xukumay fain kaana fii gayri maxalli wilaayatihi hadduu yahay faka maczuulin mid la cazilay ayuunbu ka dhigay waxau sheekhu yidhi ninkii qaadiga ahaa hadalkiisa lama aqbalayo bacda incizaali intuu casilmay dabadeed hadduu yidhahdo xakamtu bikada shay la isku haystu arko shaygaanaa xukumay ha war qaadigiiba waa kaasoo isagaa xukumayna kalaqaajiya la odhan maayo laga dhegaysan maayo see markhaati la-aan maxaa yeele mar haddaanu xugun iminka samayn karayn oonu odhan karayn haddaan xukumay iqraarna markaas ma laha oo ma milkinayo fain shahida maca aakhara haddaba mid kale aysa soo raaceen oo wuxuu ka markhaati kacay bixukmi xukunkiisii nin kale iyo isagii baa inuu shaygaa xukumay ka wada markhaati kacaya lam yuqbal cala saxiix saxiix haddaan qabano taana lama aqbali maayo dee ficilkii naftiisa ayuu ka markhaati kacaya ow shahida bixukmi xaakimin jaa-iz ilxukmi ama wuxuu ka markhaati kacay xaakim xukunkiisu bannaan yahay xukunkiisu ka markhaati kacay sidaa waxa gaadhay buu yihi xaakim xukunkiisu bannaan yahay nafdiisana umuu tiirinin qubilat fil asaxi asax haddaan qabana markhaatigiisa waa la aqbalayaa macnahana u noqon maayo nafahantiisana u noqon maayo jaa'iz ilxukmi macnaha xukunkiisu uu bannaan yahay jaa'ir ilxukmi buu kan odhanaya waa qalab wa yuqbalu qowluhu waxaa la aqbalayaa hadalkiisa uu yihi qabla casili iyo xakamtu bikada laakiin intaan la casilin hadduu yidhaahdo shaygaas ayaan xukumay intaan la casilin hadalkiisa waa la aqbalaya ninkaa iyo ninkaa iyo ninkaa gel dumarkoodu waa furan yihiin waa ka furan yihiin hadduu yidhaahdo waana xuga xukunkiina u hayo waa la aqbalaya markaasa wa yuqbalu qowlu qabla casili xakamtu bikada haddaba fain kaana fii kayri maxali wilaayatihi haddii uu yahay qaadigaas fii kayri maxali wilaayati wilaayadiisa meeshii macnaa uu qaadiga ka ahaa meelaan ahayn haddii uu markaa joogo faka maczuulin wuxuu la mid yahay uun nin la cadi qaadi la cadilay oo kale xukunki xukunkiisu ma furaynin qaadil casri mar haddaanu meeshii uu xukumayaa in meel kale ay tahay markaa dee halka waxba kama xukumi karaynin ka macsuul unbu lamid noqonay in la casriyo oo kale unbu lamid noqonay walow idacaa shaksun hadduu ku sheegto calaa maczuulin anahu akhada maalahu birishwatin inuu xoolihiisii laalis ku qaatay aw shahaadati cabdayn maala ama laba adoon markhaatigood ayuu ku xukumay uxdira waa la soo xaadiray wafusilat dacwa khusuumatuhumaa dee doodaadaan waa la kala saari ee wain qaala hadduu yidhaha xakamna bicabdayi buu ku xukumay walam yadkur maalanna aanu sheegin uxdira waa lasoo xadiray waqiila waxaa laa maya xataa yuqiima bayinatan bidacwahu ilaa uu markhaati usoo taago dee sheegishadiisa fain uxdira haddii lasoo xaadiriyo wa ankara uu inkarana sudiqa bilaa yamiinin dhaarlaan waa loo rumay fila sax haddaan qaban qultu waxaan inawowi haddaan ala saxu biyamiini weeye wallahu aclam waxau sheekhu yidhi haddii oo shaksi sheegto qaadi la casirooyin buu dabada qabsaday wuxu aan lay soo qabto markii isagii la eriyey ayuu maxkamaddii weydaar iddacaa shaksun calaa maczuulin anahu akhada maalahu birishwati waxaan xoolahay sidee laalusbi iga qaatay i qabta buuli aw shahaadati cabdayni maalan ama wuxuu yidhi ninkaa wuxuu xoolahaygii ku siiyey ee uu ku xukumay waa laba addoon buu markhaati ka dhigay laba addoonna markhaati ma gelaynin sidaasuu xoolahaygii ninkaa ugu tiriyuu ku siiya soo qabtay buuli uxdira dee waa loo yeedhay waxa loodhan war balkaalay wafusilat khusuumatuhumaa doodoodana dabeedna waa la kala saarayo dee muduciya mudda calayhum baa laga dhigi isagoo dhac u sheeganaya oo kalun bay ka dhigan tahay dee si kalean lagu sugi karayni haddaan goobtii aan la keenin oon lasoo xaadirinin markaa in wakiil soo samaystana waa uu leeyahay oo aan isagu waxba goobta aanu iman haddii marka marka lasoo xaadiriyo dee markhaati lagu soo ogo ama uu qirtana waa lagu xukmin haddii kalena dee waa la dhaarinu albayinatu cala lmuddaci walyamiinu calaa man ankar ayaa ilayn markaa meesha taalle waxau sheekhu yidhi haddii uuse yidhahdo wayn qaal hadduu shaksi yidhahdo xakama calaya alqaadi bicabdayn wuxuu igu xukumay qaadigaasi laba addoon walam yadkur mana sheegin wax laaluusha iyo wax maalatoona ma sheegin uxdira dee kaa la casilay waxaa loodhan war kaali baa loodhan shalay baan qaadi ahaa socon mayso waqiila waxa le la lama soo xadinaya xataa yuqiima bayinatan bidacwa ilaa uu markhaati dee usoo taaga sheegishadiisa lasoo xadirin maayo qiilkani wuxuu leeyahay arrinkani dee nin sharci meesha lagu fadhiisiyey oo la aamino amiina buu ahaa iyaan laysaga yeelin ile dad xunoo iska dabageli karaa jire ilaa horta ninkaa la yidhaha bal waxaad sheeganaysa markhaatiyadeeda keen marka markhaatiyadaala keena dee ha loo yeero fain uxdira haddii haddaba lasoo xaadiriyo labada wej midkay doontaba ha ahaatee shaygiina lagu sheegto wa ankara uu inkaranu yidhaha maba xukuminba ama laba xore baan ku xukumaye kumaan xukumin uu yidhaahdo laba addoon sudiqa bilaa yamiinin dhaar la-aan baa loo rumay sidaas ax haddaan qabano maxaa yeelay qofkan dee sharci baa lagu aaminay mansabkiisa waa in laga ilaaliya dhaar iyo dee in dooda iyo qabsi iyo lagu duleeyo qultu waxaa lagu yihi nawaawi haddana alasaxu biyamiinin dhaar baa loogu rumay wallahu aclam maxaa yeelay wuxuu leeyahay dee walyamiinu calaa man ankara ciddii la qabsada ee waxdiidaysa dhaar un baa la marinayaa xadiidkaasa caam ah xadiikaasi caam yahay dee wax ka soo reebaya ma hayno midda labaad ee derajadiisu waxa inuu mu'taman yahay ayaynu kala ka fahmay dee mu'tamana sidii ninkii waliicada loo dhiibtoo kale waa la dhaarinayay walow duciya haddii la sheegto calaa qaadin jawrun fii xukmin baa lagu sheegay lam yusmac dalika kaa la maqli maayo wayushtaradu bayinatu maa la shardiya wain lam tatacalaq bixukmi haddaanay ku tacalluqina xakama baynamaa khaliifatuhu ayaa xukminaya ow gayruhu ama isaga keyrkii waxau sheekhu yidhi nin qaadiya ayaa waxaa lagu sheegtay oo loo sheeganayaa jawrun fii xukmin xukun ba ama xukunkiisii baa jawr laga tirsanaya waana wilaayadiina kursigiina waa ku fadhiya ama masele markhaatiba haddaynu markhaati beenaalo furay baa lagu haystaa wuxuu leeyahy halay dhaariyo lam yusmac daalika kaa lama maqlayo dacwaddaa lama dhegaysanay yushrad bayina markhaati baa la shardiyaa markhaati ayaa la shardiyaa macnaha lama maqlayo halkaas iyo markhaati baa la rabaa ilain haddii la yidhaa la yidhaha masalan laa tusmac hadi dacwa marduuday noqota wada celiya ka markhaataa la rabaa iyo lama maqlayo macnaheedu maxay kala yihiin waxay leeyihin lam tusmaci dacwaadaas lam yusmaca daalika dacwadaa la maqli maayo macnaha waxaa looga jeedaa dhaarin in loo dhaariyo daraaddeed loo maqli maayo laakiin markhaati ahaan waa loo dhegaysanaya dacwadda markhaatiyaga la kaali baa lo marka waxay leeyihiin haddii la furo baabkaa dee dhaari dhaartaa lagu furo dee masalan qadaha iyo markhaatiga iyo de waxaa laga yaabaa inay arrinku adkaado dadkuba ay iska nacaanoo dee qaadiyo markhaatiba ay iska diidaan waxaa la leeyahay waa marka nin lagu kalsoon yahay uu yahay haddii kale waa la dhaarinaya haddii kale waa la dhaarinaya sheekha adraci la yidhaah baa wuxuu yidhi markaa la leeyahay la dhaarin maayadaa ninkaa wax loo sheeganaya qaadiga ah dee waxay markaa ku dhisnayd buu leeyahay de markuu qaadigu nin dhammaystiran ahaye ahliyo taamana uu lahaabay ayay ayay ayay ku dhisnayd buu laakiin maanta buu yidhi waxaanu hubnaa buu yidhi dadka xillige xilligeennan buu weliba yidhi adra dadka qadaha haya buu yidhi haddii midkii kasta la mariyo toddobaatan jeer haddii maalintii dhaar la mariyo inaanu jawrna samaynayn laaluusna qaadanaynin ka joojin mayso buu yihi taas ka joojin mayso inay qadaha qabtaan ay haddana saa wuxuu walaaqa waabay kusii waabay xirsi iyo dadaal baabay kasii qaadayeen dabeetana khadiiba shirbiini ba wuxuu ihi bal zamankii adraci bay sidaa ahayde balka iyagana ka warran buu bal inala geenna kasii warran haddii haddii keenna la soo gaadho yani waa cajaayib wey mid waliba waktigiisii ayuunbuu lasii yaabanaa inagu maanta kanaynu la yaabanay kuwii naga horreeyeen koodii un bay la yaabanay waxaa ka mid ahaa masalan gabayadii xajaadan oo kale dixdanayadii uu tirinayay goortaad maxkamadaha tegtaad tacajabaysaa bui mashaakilka soomaali haysta markuu ka warramayey ayuu wuxu goortaad maxkamadaha tegtaad tacajabaysaa bui inkastood xaq taabido wado iyo marag cadoo taagan ama aada xujada toosoo loo yarkuistiilo gartu hadalka kuguma tagtee taagtu waa lacag buri ninkan tuurta qaadka ugu sidan uma tiraabaan bu midba lagaa dhegaysan maayo marka wuxuu leey waa dadkii hagaagsanaa kuwaan la dhaarinayni kuwan ayaga waa la dhaarinayaa buu leeyay oo dee imika waata marka masalan culimadu ay iskaba horeysiyaan oo ay yidhaahdaan markhaatiga waata marka horeysaba kitaabka loo soo dhigo ayo wixii baa iska yani dadkii baa iska amaanadoodii ay iska liidata haddaba way lam tatacallaq dacwadan qaadiga loo sheeganaya haddaanay bixukmihiba ku tacalluqin isagaa la haytay wuxuu leey waxbuu iga dhacay buu leeyahy waxbuu iga dhacay xukuma baynahumaa khaliifatuhu khaliifadiisa ayaa xukumaysa aw kayruhu ama kayrkii kii khaliifkiisa isaga ka hooseeyey ama kayrkii ayaa xukminaya mar haddii aan waxaa lagu haysaa xukunka hayna qadiyad kale ay tahay nasiib darooyinka dacdi beri dhawataanin wasaaradda cadaaladda mas-uuliyad weyn ka hayey ayaa nin shiciba shaw gaadhiyo waxbuu ka qaatay oo markaasuu ka iibsaday markaasuu lacagtiibuu shaw siin waayey ay ku heshiiyeen gaadhigii oo u baabiiyey ayuu maalin daba ninkii qabsay wuxu war dee sidaan sharci ma ahe dee iga soo haago wuxuui qaado furihiisa markaasi gaadhigoo kansala oo dhowr biloodna watay dee wuxuu saasi cadaaladna waan kusoo ashtakin oo wuxuui yaad iga soo ashtakin anaaba meeshii joogay yaad u tegi buu yaad u tegi bui anaba meeshii fadhiye markaa dee yaad u tegi ma jirto sharcige haddii isagii la qabsado waa in ama ka khaliifkiisa ka hooseeya ama cid kale arrinkiisii loo saara dee qofna naftiisa ma xukminayo aniga laftayda ayaa uu xukminayana ma jirayso fasl wallahu aclam fasl fi aadaab alqadaai wagayriha waxaa halkan sheeku inooga hadlayaa aadaabta ay leedahay xukunku isagaynu kusoo dhex jirnay kitaab alqada liyaktub ha qora alimaamu imaamku liman yuwalliihi cidda uu xugun u dhiibayo ha u qoro waxa uu bandhigayo wayushhidu wuu maragelin bilkitaabi kitaabka shaahidayni laba markhaati ayuu markhaati gelinoo yakrujaani la baxa macahu la jirkiisa ila lbeledi beledkaa loo magacaabay ula baxaa yukhbiraani bilxaali xaaladda ayaana uga warramayaan wa takfii waxaa ku filan alistifaadatu faafid ay ku faafto dadka dhexdiisana waa ku filan tahay fil asaxi haddaan qabano laa mujaradu kitaabin qoraal keliya maya cala almadhabi madhab haddaan qabano waxa uu sheekhu yidhi waxa fiican inuu imaamka ama madaxweynaha dadka muslimiintahay marka uu u magacaabo cid meel inuu qoraal u sameeyo ayaa wanaagsan yaktub ilimaam imaamku waa inuu qoraa liman yuwallihi cidda uu arrin u dhiibayo ee uu tawallisiinayo ama liman yuwallihi cidda u dhiibayo alqadaa qadaha cidda uu dhiibayo uu tawallisiinayo gacanta u gelinayo waa inuu u qoraa bal waxaanuu u bandhigayo ee u dhiibayo waa inuu qoraal ugu sameeyaa maxaa yihi rasuulka camar ibnu xaji markuu yaman u diray isagoo toddobiyo toban jira qoraal ayuu u sameeyey sida ay asxaabu sunan ay warinayaan abubakarna sidaasi leega ayuu ugu qoray anas ibnu malik markuu baxrayn u diray markaa qoraalkaas ayaa wanaagsan inuu ugu sameeyo oo ugu sheego waxa qaadiga looga baahan yahay inuu weliba waaniyo oo ugu dardaarmo ilaahay cabsidiisa iyo dadka aqoontale inuu la tashado iyo inuu dadka shuhuudda iyo markhaatiyada loo keenayo inuu baadhitaan ku sameeyo oo uu iska hubiyo inuu arrimaha deg deg iyo ka fiirsilaan aanu ku gelin ayuu u qorayaa waxau sheekhu wayubshidu bilkitaabi qoraalkaa nam uu markhaati gelin shaahideyni laba markhaati macnaha madmuunka qoraalkaa uu qoraya ninkaa uu u magacaabay qadaha waxa uu qoray ayuu markhaati gelinayaa laba markhaati labadaa markhaati oo yakrujaani macahu ila lbeled la baxa oo raaca ilaa beledkii loo dhibay ama ha fogaade ama ha dhawaade yukhbiraani ahla lbeled ahlu beledkaana waxay uga warramayaan bilxaali xaaladdu sida ay tahay iyo ninkan sida loo soo magacaabay iyo xilka loo soo dhiibay ayay uga warramayaan wa takfi listifaada fi lasax wuxuu sheekhu yidhi waxaa kaloo ku filan istifaadaa ku filan haddii ay faafto oo ay caan noqoto oo dadka oo dhami ay wada ogaadaanoo masalan dee ku dhawaaqeedii iyo xilligii lagu dhawaaq hadday dad fara badan oo meeshaa baldada iyo dhulkaasi ay joogaan oo dabeetana ay faafto oo la wada ogaado taasi waa kaafinaysaa buu leeyahy o waxay kaga filan tahay markhaatiyadaa raacaya ee xaalka uga warramaya dadka maxayna maqsuudkii ayaa xasilay laa mujaradu kitaabin cala lmadhabi haddaan qabano isaga qoraal keli ah uun in loo dhiibo layidhaha halkaasaa lagu magacaabay oo orodoo tag iyada ma wanaagsana iyadoon markhaati gelinina aanay jirin istifaado iyo caan noqosho iyo faafidina aanay jirin cala lmadhabi haddaan qabano waxaa leeyahay taswiir iyo foojeri-garayn inuu nin iska soo samaysto oo dabeetana idha anaa laysoo magacaabay haddii warqad keliya un la cuskado oo dabeetana ayaama intuu wax ku ifsaadiye u dabeetna iska cararo ayaa suurtagala buu leeyahy wej markaa dariiqa ka horjeeda madhabka waxa uu leeyahy war waa iskaga filan tahayoo dadku waa dad islaam ahayn nin iskaga dhiirrado oo foojeriga intaa leeg samaysanaya ayaa iska yar markaa waa iskaga filan tahay buu leeyahy wa yabxahu lqaadi qaadigu wuu baadhayaa can xaali culamaai lbeled beledka culimadiisa xaaladooda ayuu baadhi wacuduulihi iyo kuwiisa caadiliinta wayadkulu yawma alsnayn maalinta isniinta ayuu gelayaa wayanzilu wuxuu degayaa wasta lbeledi beledka dhexdiisa ayuu degi wayanduru awalan marka hore wuxuu eegayaa fi ahli lxabs dadka xabsiga wehelka ahee xidhan faman qaala ka yidhahdo xubistu bixaqin baa laygu soo xidhay adaamahu dee xaqi ay xarigiisaa wuu sii daa'imin aw dulman dulmi ayaa laygu soo xidhay buu hi facalaa khasmihi kii la doodaya haysa soo xidhay xujatun ayaa laga doonayaa ayuu odhanayaa fain kaana haa'iban haddii uu yahay mid maqan kataba ilayhi wuu u qori liyaxdura si uu usoo xaadiro uma fi lawsiyaai wuxuu eegi dabeetana kuwaa mas-uuliyiinta looga dhigay dadka dacaafada ah faman iddacaaka sheegta wisaayatan mas-uuliyad inuu markaa cid u hayo qofka sheegta sa'ala canhaa wuu weydiin wa can xaalihina wuu weydiinaya wa tasarufihi tasarufkiisaba faman wajadahu ku helo faasiqan isagoo faasiqa akhada almaala minhu maalka wuu ka qaadi aw daciifan buu helay isagoo cadadahu wuxuu ku xoogeynayaa bimuciinin mid u kaalmeeya ayuu ku xoojin waxau sheekhu yidhi qaadigu inta aanu teginba beledkaa loo magacaabay waxaa sunaho wanaagsan inuu waraysto can xaali culamaai lbeled bal beledkaa loo magacaabay culimmadu siday yihiin wacuduuli dadkiisa caadiliinta ahe wanaagsan dadka wax tasgeeya sir iyo korba wuu waraysan si uu u ogalo magaaladaas u taga meeshaa loo magacaabay isagoo aqoon weyn ule cidda ku jirta weliba inuu magaaladaa lagu magacaabay intaanu ka tegin inuu sii ogaadaa wanaagsan baa xataa jidka hadduu ku ogaan karo haddii kale marka uu galo dee waa inuu dadka kale ogaadaayo si aanay markaba tuug iyo dad wax qaayimaya dee aanay ula soo hoos qaadin wax arrimo waa inuu dadka sii kale ogaadaa marka horeba wayadkulu yawma alisnayn waxaanu gelayaa maalinta isniinta ayuu gelaya weliba subaxnimadeeda maxaa yeele rasuulku sala allahu alay slam madiina wuxuu galay weliba markii barqadu ay ad ay cadceedu kululaatay ee barqadii ayuu galay wayanzilu wasfa albeled wuxuu weliba degayaa oo haddii aanay dee meel mucaddahoo loogu sii talagelay aanay jirin wuxuu degayaa beledka dhexdiisa si ay dadku ugu sinaadaan oo dee aanu ugu kala dhawaanin markay masalan magaaladii tahay magaalo dee fara weyn dee inuu xaafad yar ama koono yar iska degaa ma habboonee waa inuu bartamaha u degaa si ay dee dadka ay gu fududaato isla markaana haddaanu jirinna weeyaan dee meel loo dhisay oo loogu talagalay haddaanu jirin wey wayanduru awalan fi ahli lxabs marka u horeysana wuxuu eegayaa buu yidhi ahlu xabsiga ayuu eegayaa macnaha dadka xidhan oo xabsigu ilan waa cadaabe qofka xoriyaddiisa laga qaaday halaa ku jira isagana waxaa loo dee keenay inuu cadaaladda iyo xaqa sugo marka waynu halaa ka bilaabaayo waxaan bal xadhigan inay muteen iyo inaanay mudanin waa inuu kala fiiriya marka waxay leeyihiin arrin keliya ayuunbaa ka horeynaya xil wareejinta oo keliya ayuunbaa ka horeynaysaa le waxaan maanta aynu wadno oo dhami ama masalan dee nidaamyadan imika la dhigay ee caalamka ama reer galbeedku ay ku soconayaani waxa weeye ila islaamkaa ka horumaray oo adduunka xukumaye waa waxay islaamka ka qaateen weyi fuqahada ay kala soo baxeen masaa'ilkay ka hadlayaan ama siday maanta uga warramayaan dee waad yahay waxay kuleeyihin horta waa in xil wareejin la sameeyaayo dee xilkii horta kii kale hore ka tirsadaa annahu bacda qira'ati alcadi yatasalam diiwan alxukmi wahuwa ma kana cinda alqadi qablahu min almaxaadir wasijillaat waxaasoo dhan bu hortuu la wareegaya xil wareejin buu samaynayaayo diiwaanadii waxoo dhan buu la wareegaya markuu waxaasoo dhan la wareegay dee meeshii uu kasoo jeesto u sarreeyo ayuu dabeetanaa xilkii dee uu tirsaday isagu meeshii kursigii uu si fiican oo qumaati ugu fadhiisto ayuu markaa shaqadiisii bilaabaya shaqadii markaa wuxuu ka bilaabaya inuu dadkaa mas-uuliyiinta ah xidhan ee xorriyaddii laga qaaday ila dadkii kale o dhan wa iska caadiya waa inuu eegaa dadkii markaa laba qaybood unbaa marka loo yimaado qaadiga u yimaado ee weliba dadkana ogeysi u yidhahdo jeelka ayaan tegaya ee hala ogaado nin weliba waxay saa soo diyaarsado faman qaala xubistu bixaqin qofkii yidhaahda anugu xaq baan ku xidhanahay ee masalan maxkamadii dee ay ku dhacday cadaaladna ku xidhan isaga adaamahu xabsiga wuu ku daa'imin oo wuu kusii jiri de intay muddadiisu ka dhammaanayso amaa wuxuu yihi xubistu bidulmi dulman baa laygu xidhay bu ihi fa calaa khasmi xuja wuxuu leeyahay hadduu joogo ninkii xidhay waxau leeyahay de waarkeen markhaati weelal xujo la timaadaa haddii uu markhaatiga iyo xujadaa soo oogi waayo kan masjuunka ama maxbuuska ah ayaa loo rumaynaya isagaa la odhan dhaara dabeetana waa la sii dayn fa in kaana haddaba kan khasmigiisa ee hayste ee soo xidhay ayaa kaayiman beledkaba uu ka maqayi kataba ilayhi wuu qori markaa ma isagaa loo qori mise qaadi beledka beledkaa u joogo qaadigiisaa loo qoraya labadaba way yidhaahdeen aqrabkuna waxay yidhaahdeen waa in loo qoraya ninkaa khasmiga lafdiisa qaarna waxay leeay may qaadigaa loo qoray oo laodhan ninka noocaasee meeshaada maxalli wilaayatiga jooga soo xaadiri baa laodhan liyaxdura waxaa loogu qoraya liyaxdura si uu soo xaadiro oo meesha u yimaado markaa ixdaarintaasina in isagii la keenaa waxba waajib ma aha waxa weeya in iclaam lagu sameeyo la ogeysiiyo un in laga doonayo xujo markaa isagu ama cid ha soo wakiisho siduu doonaha soo yidhaahdee waxba waajib maayo in isaga dabada laga soo kaxeeya waa in la yidhaha xujadaadi la kaalay adinkan ku haysatay uma intaa dabadeed markuu ahlu xabsiga eego yanduru fi xaali lawsiya wuxuu eegayaa dadka awsiyada ah ee mas-uulka ka ah dadka ducafadaa masalan agoonta iyo dadka waalan iyo dadka sufahadaah iyo kuwaas ayuu xaaladooda eegayaa markaa kuwa awsiyada ah dee ama loo dardaarmay ama masalan dee looba magacaabay maxkamadu u magacowday ee agoomaha iyo dadkaa waalan iyo dadkaa sufhadaa iyo ka mas-uulka ah kuwaas ayuu xaaladooda gelayaa maxaa yeelay dee waxay dadkani ku tasarufayaan hanti ama mas-uuliyad cid aan ayagu waxeeda dalban karaynin oo aan arrinkeeda ka doodi karaynin ayay mas-uul ka yihiin marka waa in ayaga dee lagu horaysiiyaa haddaba sidee buu baadhaya faman iddacaa haddaba qofka sheegta wisaayatan wuxuu sheegtay mas-uuliyad loo dardaarmay mas-uuliyad loo dardaarmay ama loo dhiibay masala inuu ama agoon ka yahay mas-uul ama dad waalan ama caynkaa sa'ala canhaa wuu weydiin siday kugu sugnaatay buu leey yaa kuu dara caddayntii aada wasaayadan kugu sugnaatay ken buu leeyahy waxaali wacan xaali xaaladiisana wuu weydiin bal amaanadiisa iyo kufilaanshaha xilkan uu ku filan yahaye siday tahay ayuu iyadana weydiinaya wa tasarufihi bal sida ugu tasarufee waxaan uu ugu shaqeeyo ama ugu maamulo ayuu weydiin haddaba faman wajadow qofka uu helo faasiqan isagoo faasiqa nin mas-uuliyad cidka hayo haddana faasiqa akhada almaala minhu waa inuu xoolaha laga wareejiya ninka mar hadduu faasiq yahay aan waxba badbaadinaynin waa in xoolihii laga qaadaa loo dhiibaa nin kaloo aamina ugu dhiiba ila isagaa mas-uulka ahay aw daciifan ama ninka maba waa nin caadila laakiin waa nin daciifahoo aan awoodi karaynin maamulkii aan ku qumaynin mase maalka afaraba ama isagaa mi iska daciifa ah cadadahu kaa wuxuu ku xoogeyn bimuciinin mid u kaalmeeya mid u kaalmeeya ayuunbuu isaga kusoo xoojinayaa waayo dee waxa isaga markaa iminka xilka lagaga qaadaa meesha ma taalo faasiqnimo iyo xumaanimo taalle waxa un taalo wixii oon wada qaban karayno markaa cid la qabato waa in lagu xoojiya wayatakidu waxa uu yeelan markaa muzakiyan muzaki ayuu yeelan wayushtaradu waxaa la shardiyaa kawnu musliman inuu yahay cadlan oo cadila caarifan oo yaqaana bikitaabati maxaadira maxaadir qorideedii wasijillaati wayustaxabu waxaana la suneeyaa fiqhum aqoon dheeraada waa inuu leeyahy wufuuru caqlin caqli buuxo oo dhamaystiran baa la shardiya wa jawdatu khain had wanaagii ayaa la shardiya wa mutarjiman waxa kaluu yeelan mutarjim mid cutubtuma wa sharduna cadaalatun iyo waxoriyatun iyo wacadadu weeye wal asaxu asaxna waxa weeye jawaazu acmaaq mid indhaliyo inuu banaan yahay washtiraadu cadadin cadad in la shardiya ayaa asaxa fii ismaaci qaadin qaadi maqashiintii bihi samamuna ay dhaga culays ku sugan yahay wayatakidu waxa uu yeelanayaa diratan jeeda litaadiibi wax ku aadbiyo wa sijnan iyo jeel liadaa'i xaqin xaq bixintii iyo gudidii iyo weli tacdiirinba waxau sheekhu yidhi waxa uu samaysanayaa markuu intaasoo dhan dhameeyo wuxuu samaysanayaa qaadigii muzakiyan muzaki macnaha mid wax u soo tasjiyeeyo oo dadka usoo baadha oo markhaatiyadiiya waxa u eg ayuu samaysanayaa markaa muzakiga hadda jinsi un baa looga jeeda muzakiyiinha inuu yidhaahdo ayaaba ka wanaagsanaan lahayd maxaa yeele mid keliya waxba kuma sinna waxba kuma filla oo markaa ma kaafinayo markaa dee muzakigaas iyo kaa uu dadka weydiinaya aqoonta u leh baahi ayaa jirta cidda uu ka jaahil noqdo ee markhaati ah isagii ma raadin karayo cid u raadiso oo u cuskado oo waxaa usoo sugta waa inuu samaystaa oo markaa dee dhawra wakaatiban wayatakidu kaatiban waxaa kaloo sunaa inuu samaysta karaani cid wuxu qortanayana waa inuu samaystaa maxaa yeele baahi ayaa iyana jirto isagii dee wuxuu ku mashquulsan yahay xukunkii iyo wax dhegaysigii iyo dee ijtihaad buu ku mashquulsan yahay qoraal haddii la yidhaha isagii wixiina ha sameeyana way mashquulinaysaa rasuulkuna waxaa la yidhaha dad badan oo wuxuu qoro afartan kaba dhaafi jiray ayaa jiray waysharadu kown waxaa kaloo la shardiyaa inuu yahay kaa wax qoraya kaatibka karaanigaasi muslima waa inuu qof muslima yahay gaal baa wixii qoraya ma banaana cadlan waa inuu yahay qof caadila waa inuu yahay haddii kale lama aaminayo haddaanu caadilahayna wuxuu doona inuu iska qoro ayaa dhacaysa caarifan waa inuu yahay mid yaqaana bikitaabati maxaadira wa sijillaatin markaa maxaadir iyo sijillaat waa laba waa laba qaab qoraal ama waa laba siyood baa loo kala qoraa ama wax yarun bay isku khilaafsayeenoo maxaadirtuna waxa weeye masalan waa qoraalkan dacwadda lagu qorayo iyo labadan ruux waxaan dhex maray kan dacwaddiisa iyo kan jawaabtiisa iyo waxa ay is yidhaahdeen oo dhan ayaa lagu qorayaa iyo masalan markhaatiyad iyo waxaa labada ruuxeedooda iyo dhexdooda maray ayaa lagu qoraya kaa maxaadir baa la yidhaahdaa ama ma sijillaadkuna isagu waa diiwaanka ama faylalkan caadiga ah ee markuu judgmentkii ama go-aankii uu dhaco waxa weeye iyaduna waa sijillaadkuna waa kuwa waa go-aanka ka lagu qorayo weeyaan marka waa inay labadaa qoraan jireen buu leeyaho mid dacwadihii iyo wixii dadka dhex maray lagu qoray iyo mid lagu qoray xukunkii iyo go-aankii lagu kala weynayala waayo haddii uu masalan xukunka muran ka yimaadiyo waxaa loo cuskaday de waa in hadaladii iyo wixii la islahaa loo noqday markhaatiyadii arrimaha marka waa in labadaas uu qoraalkooda kala yaqaanaa buu leeyahay maxaadirta iyo sijilaadka wa yustaxabu fiqhun waxaa kaloo la shardiyaa la suneeyaa buu leeyahay de waa inuu aqoon dheeraad ah u leeyahay fiqhi macani waa faham dheeraada waa inuu leeyahay xagga qoraalka waa inuu qawaaniinta qoraalka iyo axkaamteeda waa inuu yaqaana si aanu dee wuxu qaldino marka aan meeshaa khalad uga imanin wufuru caqlin caqli dheeraada ayaasi caqligii takliifiga ahaa ee qofkan dee salaadiyo soomku ku waajibayay waa inuu markaa foojignaan iyo caqli dheeraada waa inuu ka leeyahay si aan loo khiyaamaynoo si aan loogu sudululixinin hadalka wa jawdatu khatin waa beriyaha hore dee gacanta lagu qorayo waa inuu nin khadkiisu wanaagsan yahay uu yahay oo xarakaynayo oo dhibcihii u samaynaya haddii kaloo fashinbireed qoro dee ka kacun bay noqonoo dacwad labaad un bay gelaya qoraalkii lafdiisu wa mutarjiman wayataqi wa yataqida mutarjiman inuu samaysto ayaa wanaagsan nin dee dadkan dooda iyo luqadooda u turjumaa maxaa yeele waxaa laga yaaba qaadigu inuu luqadoodaba garan waayo oo ciddee ogeysiisa ayaa laga maarmaan haddaba waxaa la yidhi dee luqooyinku waa fara badan yihiinoo ma koobayaane teebuu ka dhigan qof dee luqo kasta wada yaqaanana dee la heli maayo marka maxaa la yeelayaa in la yidhaahdo luqo kastana laba qofa ka samaysana dee waa sii adag tahay waxaa la yidhi luqooyinka yani ta ugu qaalibsan ee dadka wada kulmin karta taasunbuu ka samaysanayaa laba wa shardu wa sharduhu kaa shardigiisuna waxa weeye mutarjimka isna cadaalatun waa cadaalad cadaalad baa loo shardiyaa wa xoriyatun xornimo ayaa loo shardiyaa cadaalad baa loo shardiyaayo dee hadduu faasiq yahay dee inta lasoo laaluusho ayuu labadaa qof wax ka kala turjumaya midku doono ku xumayn karaayo mid baanu dacwadihiisa kaa wax u dhiibin dacwadihiisii uciisoo dhan ba uu rogaya wa sharduhu cadaalatu wey wa xoriyatu waa inu xor yahay addoonmo geliyo wa cadadun tiro ayaa la shardiyaa waa inay laba iyo dee wax kasii badan ay yihiin wala saxu dee masalan hadday zina iyo tahayna haddii xaqu nin iyo laba dumare uu ku sugnaanayay way iskaga banaan tahay baa lai haddii masalan zino oo kale ay tahayna dee waa in afar meelahaasi turjumaan dee la helaa ila afar waa ina meesha yimaada wala saxu jawaazu acmaa tarjamatu acmaa nin indhala isagu turjumaan wuu noqon karaa maxaa yeelay turjumiddu dee waa lafdigan hadalkanuu maqlayo mufasiridiisa weeyaan waxba inuu arka iyo farfiiq inuu ku sameeya midnaba shardi maahae waa inuu waxanuun aqoon u leeyahay waala haddaan dee meeshu buuq ahaynoo aan dee dad badani ka wada hadlayn day dad badani ka wada hadlayaan dee labadii wax sheeganay garanmaya waxa laga inu hadalka laba turjumo oo mid kale uu ku dhawaaqay inuu inuu sheegaa dhici karta washtiraadu cadadin wuxuu leeyahay tira ayaa la shardiyaa fii ismaaci qaadin bihi sima samam waxaa kaloo la shardiyaa buu leeyahay hadduu qaadigu dhega culus yahay maqashiintiisa dee tiraa loo shardiyaa qaadi masalan marka la maqashiinayo qaadigi baa yar taga culus markaa turjumaan maahe ee waa nin dee hadalka siya maqshiina usii warinaya ka wuxuu leeyahy kaa lafdiisu waa inuu dhow noqdaa dee ninkii mutajimka ahana lafdiga ayuu radayay meekaale mutajimku macnaha ayuu radayay uu sheegayay oo tire ayaa isaga loo shardinayay dee ka lafdigiisa lafdigiisii qaadayana waa inay dhow noqdaa laba iyo waa inay noqdaa samanma degala-aan ma waayo mid degel inaan qaadimo noqonayn baynu soo tilmaa qaadiga sunudiisa waxaa kamid ah inuu mid waxba aqrayaya markaa siyamkan hadda waa yar taga culays uu yar maqraya mooyaane markay ka yar fogaadaan iyo hadalada qaarkood baan maqray markaa dee cid maqashiisa oo meel dhexii taagtay mubalaba